kadib caleemasaarkii toddobaadkan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdilcasiis laftagareen ayaa waxaa kulama ay dhex mareen odayada dhaqanka ee maamul koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baydhabo iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu weheliyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan labada mas-uul oo kulamadooda si gooni gooni ah ay la yeesheen hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka koonfur galbeed ayaa waxay ka wada hadleen sidii wada hadal loogu soo dabaali lahaa xaaladihii degenaansho la-aan ee ka dhacay baydhabo xilligii doorashada gaar ahaan xadhigii mukhtaar roobow abuumansuur warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo diyaarisay sahre cabdi axmed muddo bila kadib markii la doortay madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed ayaa xafladii caleemasaarka ee toddobaadkan oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk ee soomaaliya ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamanka waxaa duqowda dhaqanka ah ee gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya magaalada baydhabo ay uga dalbadeen dowladda soo deysmada mukhtaar roobow cali abuumansuur iyo sidoo kaleeto wax ka dhihista dadkii dhibaatooyinka dhimasho iyo dhaawacba isugu jira ay ku soo gaareen rabshadihii ka doorashadii madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo la kulmay odayaasha dhaqanka ee baydhabo ayaa waxa uu ballan qaaday in asaga iyo madaxweynaha koonfur galbeedba ay ka wada shaqaynayaan soo deysmada mukhtaar roobow cali abuumansuur anwarigabe ani cabdicasiisba lama qofoodo deegaanku ha ku jeedaan oo arlaadonka dhaladay arlaadon nasab sheegdaan wali ilata ani cabdicasiis oo isjarnaba haddii mukhtaar hadhii waayn kuraaste ka fadhije walkelow an waligabaaha runtaawo ugaaska kheyraa la sii ugaaska in badan yaa soomaali dhang matalaaya gaaraan haddana digini marfle matalaay geedka kusii ballaaratayhe koonfur galbeed dhibaatooyinka lahamari way ogi waxaa sidoo kaleeta uu soo hadal qaaday guddoomiyaha baarlamaanka sida beesha caalamka ay uga falcelisay xariga mukhtaar roobow taasi oo ku noqotay su-aal taagan ayuu yidhi dowladda federaalka waxaa kale oo uu sheegay in madaxda dowladda ay ballan qaadeen in dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmayba la dhiibo magtoodii diyo arrintu marki dhiidi oo lankii la wedi oo la jeeyey la gobaday lihiray hege la jeeyey walaayo ku dambooy caalamka dhan anqayli waana wali laswarsaday ahayn sababta oo uusan doorashadii iska fadheeda waaye oo intii la hiri meelilanjeeyi su-aal badanoo dawladda ka wajaha anagati haddii internationalka ka gudbii lahaayeen fariinka gudbii lahaayeen iyo haddii kaleba la dareertan lanka ergeyga ahay oo secretary generaalka oo united nations ka matalaayay hayson xiljey wali ka waaye mukhtaar waxaa sida warar v o edu ay heshay ay sheegayaan in odayaasha dhaqanka sidoo kale ay ka hadleen dilkii xildhibaan baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsanaa iyo sidoo kale xal uhelidda dadkii ku waxyeeloobay xiisadaasi ka dhashay doorashada maamulka koonfur galbeed waxaa dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal uu sheegay in wakhtigan la joogo waxa laga wada hadlaya ee tahay in wakhtigan la joogo waxa laga wada hadlaya ee tahay hannaanka soo deysmo ee mukhtaar roobow cali abuumansuur waxaa sidoo kaleeto uu sheegay inaanan weli si rasmiya loo ogeyn ayuu yidhi mukhtaar roobow marka la soo daayo haddii uu ka mid noqon doono dowladda iyo haddii uu noqon doono qof shacab oo iskiis magaalada dhinac uga jooga mukhtaar way hadhiya wali dareere broceskii oo ah la dareertan lankii odaygahay oo mas-uulkahay markii la hadhiyi kadib ma wali nagada doonay lan oo dowladda federaalka la shaqeeya xubin kumade mas-uuliyiinta kumade mas-uuliyiin lan dhiibi dowladda federaalka nagday mase wali nagada doona anamadii aan nagadoo kuwada hadlaana laakiin madaxweynaha wali hasla go'aansana iyo ra-iisul wasaare hasla go'aansana mukhtaar in la hadhiya maselanko shacabe oo caadiya inta iskuba iyo xaafadoo bakaaro xaafad kumada iyo dege yacni haliintoo ma iswarsado ana mukhtaar gemariri aqoon waan lahayna laakiin markii dambe lama goorsad goor afar goora kulagnaanisa lama goor camalna isla qadayni langa eed maskantiis in shaqeeyso eedan deganwo xarigga mukhtaar roobow abuumansuur oo horey u ahaa ninka labaad ee al-shabaab saraakiishooda ugu sarreysa muddo dheer kadibna noqday musharax u taagan xilka madaxtinimo ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa dowladda soomaaliya waxa uu ku furay buuq fara badan waxaana doorashada koonfur galbeed ee musharaxa uu ka ahaa ku soo baxay sagaal iyo tobankii bishii disembar ee ina dhaaftay cabdicasiis lafta gareen iyadoo maalmo ka hor doorashadaasina ay ku dhinteen toban qof rabshado looga soo horjeeday xarigga mukhtaar roobow oo ka dhacay magaalada baydhabo warbixintaasna waxay noo diyaarisay zahra cabdi axmed